hay-adda dhaqaalaha siina jirtay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee magaceeda loo soo gaabiyo i m f ayaa waxay soo saartay go-aan ay ku sheegaysa in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ushasheeyaha dalka ka dhisay ay ka jarani doonto dhaqaalii ay ku taageeri jirtay xogaha qaar ee la helaya ayaa waxay sheegayaan in asbaabaha keenay in hay-addani ay jorto dhaqaalaha ay ka mid tahay in dowladda federaalka ee masuq maasuqaysay lacagii laga soo qaaday iyo khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulada ushasheeyaha dalka ka dhisay iyo xukuumadda muqdisho go-aanka lacag jaritaanka ayaana waxay sheegtay hay-adda inay dhaqangelini doonto bilowga sanadka soo socday labada kun shan iyo labaatanka hay-addan ayaana waxaa la sheegay in dowladda federaalka ay ka taageeri jirtay dhanka maaliyadda iyadoon u fududan jirtay mashaariicda qaar xukuumadda xasan sheekh ayaana waxay haatan isku dayeysaa inay joojiso go-aanka hay-addani si kastaba maamulka villa soomaaliya iyo maamulada kale ee ku daaban shisheeyaha ayaa waxay haatan wajahayaan dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah iyagoona shardi looga dhigay inay heshiiyaan oo ay masuq maasuqa meesha ka saaraan maadaama asbaabaha ugu waaweyn ee lacagta looga jartay ay ka mid tahay masuq maasuq xatooyo iyo khilaafaadka ka dhexeeya iyaga